dowladda soomaaliya waxay toddobaadkii hore joojisay imtixaanaadkii foomfoorka kadib markii si aan sharci ahayn uu ku baxay ayna heleen arday badan oo ka mid ah kuwii qaadanaya imtixaanaadka islamarkaana la isku dhaafsaday baraha bulshada dowladdu waxay go'aanka qaadatay maalintii isniinta ee bishan mey ay ahayd saddex iyo tobanka waxayna saddex maalmood ka dambaysay markii imtixaanku uu bilowday tallaabadan waxay dhabarjab ku noqotay dowladda oo imtixaanka kala soo wareegtay dalladihii gaarka ahaa ee waxbarashada islamarkaana ku taamaysa inay muujiso qabashada imtixaanaad lagu kalsoon yahay waxay kaloo niyadjab ku noqotay ardayda dadaalka dheer u soo gala inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta la soo dadaashay haddaba su'aalaha isweydiinta u baahan ayaa ah dowladdu ma ku degdegtay in la baabi'iyo dhammaan tobanka maado ee imtixaanaadkooda la qaadayay kuwaas oo lix ka mida la dhammaystiray afar ka mid ahna ay harsanaayeen maxaa ka jira in dowladdu go'aanka ay qaadatay ay kala tashatay dhammaan maamul goboleedyada sidee ayay dowladdu ku suurtogelin kartaa inaan u bixin imtixaanka lagu dhawaaqo in la qabanayo toddobiyo labaatanka ilaa koob iyo soddonka bisha mey aynu ku horrayno goorta imtixaanka la ogaaday inuu baxay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo waraysi siiye barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waxa uu sheegay in dowladdu maalintii ugu horraysaba ay ogaatay inuu imtixaanku baxay maalintii u horreysaba waa ka war helnay marka dadka qaara waxay ku doodaan war maalintii u horreysaba waa ka war hesheen maxaa ujooji weyseen oo u ogolaateen inuu sii socdo waa la socota kharashka meesha gala aada u badan yahay abaabulka aada u weyn yahay ubaaxad weyn yahay waxa wasaaraddu ay istiri markay ka shireen waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo daas maado aan si gaara ula macaamilo ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad arag maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxahay wadatashi aada u ballaaran waa inaan maamul goboleedyadii oo dhan la tashana laakiin ardayda iyo mas-uuliyiinta kale ee waxbarashadu waxay galka baarista u sheegeen in markii ugu horreysay ay ka war helaan bixitaanka imtixaanka ay ahayd fiidnimadii jimcaha ee tobanka bisha mey oo ahayd habeenkii ka horreeyey maalintii imtixaanka uu bilaabanayay galka baarista waxa uu la hadlay laba ka mid a ardayda heshay imtixaanaadkaasi galka baarista waxa uu qarinayaa magaca iyo iskuulka ay dhigtaan ardaydaasi ardayga hore waa labaatan jir waxaana uu habeenkii jimcaha ee tobanka bisha mey ku helay imtixaanka gole ay ku wada jiraan ardayda oo ka samaysan whatsapp sheekadii aan la yeesheen waxay u dhacday sida tan waa gartay marka waraaqihii whatsappka aad ku hesheen iyo imtixaankii soomaaliga laydinka qaada isku mid bay ahayn ardaydu sidee u aragtay bal dareenka ardayda ii sheeg markay imtixaankii heleen so so lama dhihi karo qaar badan way dabcan way ku faraxsanaayeen inay imtixaankiisii heleen waa ku faraxsanaayeen waa ku faraxsanaayeen daad inay kufaxaayeen laba iswarsamaysa waa la ogyahay marna qof ma isku soo qaadeen ama ardayda kale ma isku soo qaadeen in loo sheego macalimiinta ama maaragtay mas-uuliyiinta kale ee joogta meesha imtixaanka qaadaysa wallahi wax oo isu sheegaayo ma arkna waa gar adigana kuguma soo dhicin maya laguma soo dhicin ardayga labaad ee aan waraystay waxa uu isna arkay imtixaanka maalintii jimcihii ee tobanka bisha mey waa dhowr saacadood ka hor bilowgii imtixaanka marka maxaad samaysay miyaad akhriday mise meel baad isaga laabtay waa akhriyay markaas kadi kadibna maxaa dhacay kadibna imtixaankii aa la keenay asooshadiisi waxba ka bedelnayn aa la keenay marka adna waad sii diyaar garowday ha adnama habeenkii aala sii akhristay haye marka ma mi kugu adkaaday mise boqol kiiba boqol baad saartay boqol kiiba boqol arday kale ma usii gudbisay ma la wadaagtay ha dad badanaa la wadaagay oo usii kula asxaabtiida iskoolkaliligasa mas-uuliyiintii imtixaanaadka kormeerayaashii iyo macalimiintii ma u sheegteen maalintaas uma sheegin
waa gar sabab see ugu sheegaah imtixaanka mas-uuliyiinta see ugu sheegay haddaa oo oo loo sheego macnaha imtixaanka inuu waa la soo bedelaya hadda ka bacay maano iyo mid kaletaa laga soo dhigaa cabdulqaadir macalin ibraahim waxa uu ka mid yahay kormeerayaashii imtixaanka waxaana uu ka howlgelayay iskuulka shan iyo tobanka mey waxa uu isna xaqiijinayaa markhaatiga ay bixiyeen ardaydaasi ee ahaa in habeenkii jimcaha ee tobanka bisha mey la helay imtixaanka cabdulqaadir waxa uu ii sheegay in imtixaanka baxay uu ku yimid qorshe xumo maadaama sida uu sheegay imtixaanaadka dhowr maalmood ka hor lasii geeya gobollada iyo inaan la dhigin goobo amnigooda sugan yahay waxaa sidoo kale uu sheegayaa in dowladdu ayadu imtixaanka u gacan gelisay dad aan ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada imtixaanka waa gobolka banaadir wixii ah goobaha gobolka banaadir waxba kama soo bixin ama fish ah ama maaragtay sababtoo ah wuxuu ku bariyaa hal meel oo ah xarunta ciidanka booliska school policio halkaas oo lagu daabacay laguna hayo subaxiina laga soo qaado subaxa hore goobahana looga qaybiyo gobolka banaadir iyo inta u dhadhow oo ilaa abgoy iyo kala ah balse waxaa imtixaanka uu ka yimid oo uu qishku ka yimid gobolada oo loosii qaaday imtixaankii aanan la geynina sida gobolka banaadir oo kale xaruna ciidan oo kale aan lagu dejinin ee la dhigay imtixaankii maaragtay meel rayid oo kale uu ku degay goboladaas ayuu ka yimid galka baaristu waxa uu la hadlay mas-uuliyiinta waxbarashada oo sheegay inay aaminsan yihiin in dowladdu maqasho warka ku saabsan imtixaanaadku inuu baxay isla xilliga ay ogaadeen ardayda iyo kormeerayaasha imtixaanaadka si aan arrintan u xaqiijiyo waxaan la xiriiray wasiirka waxbarashada iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada balse midkoodna igama qabanin telefoonnadii aan ku wacayey ugu dambayntii waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada faysal cumar guuleed wasiir ku-xigeenku waxa uu qiray in wasaaraddu rasmi ahaan u ogaatay imtixaanaadka maalintii axaddii ee labiyo tobanka bisha mey taasi oo maalin ka horreysay markii go'aanka lagu baabi'iyey la qaatay waxaa kaloo uu qirayaa in wararka ku saabsan imtixaanku inuu baxay ay soo gaareen axaddii ka hor waraysiga aan la yeeshay wasiir ku-xigeenka faysal cumar guuleed waxa uu u dhacay sida tan maalintii maadada labaad la galay oo maalintii labaad imtixaanka maalintii koowaad shaki baa nagu jiray maalintii labaad baan ogaanay maalintii labaad markaan ogaanayna waxaan la xidhiidhnay hay-adaha amniga oon ku nidhi imtixaankii shaki baan qabnaa sidaasa jirta bal la socda iyagoo anagoo jawaabtii sugayna ayaa maalintii saddexaad waxaan aragnay imtixaankii oo suuqa ku jira haddana marlabaad oo facebookyada iyo meelahaas baraha bulshada lagu kala gadanayo maalinta ka horreysana tuhun baa idinku jira mise maqal bu waxay idinku soo gaadheen sabtidii koob iyo tobanka bisha may sabtidii shikiba waxba nama gelinba sabtidii tuhuma anaan qabin anigaa laysoo wacay oo shaksiyan personal baa laysoo wacay dad dibadda iga soo wacay dad gudaha iga soo wacay waan beeniyey imtixaankaasi inuusan bixin anaa beeniyey oo shaksiga kula hadlayo waa gartay marka seed ku xaqiijiseen maalintii xigtay ma imtixaankii waraaqihii baa gacantiina soo galay oo wareegayay maya waa social media noogu soo diray whatsappka noogu soo diray kuwiila noo soo diray baan u yeernay dadkii imtixaanka hayay markaasaan imtixaankan lahayaa sheegaya waa kane imtixaankeeni ma yahay mise waa imtixaan kale markaasina waa imtixaankeeni maalintii saddexaad haddana imtixaanka waa la galay idinkoo og taas annagoo og waa intaan shiraynay waxa weeyaan annagu waxaan nahay wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha wasiirku safar buu ku maqnaa oo markii imtixaanka la bilaabayo uu maqnaa oo wuxuu yimid isagu maalintii labaad imtixaanka axaddi buu yimid safar buu ku maqnaa shaqa dibadda waa gartay laakiin marba haddaad axaddii xaqiiqsateen imtixaankii inuu wareegayo suuqa gacantiina inuu soo galood aragteen oo dadkii maamulayana idiin xaqiijiyeen imtixaankana waa kii saxda ahaa maxaad u ogolaateen maalinta saddexaad in la galo imtixaanka waxa aan u ogolaanay waxaan islahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa labana waa bixi karaa mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah laakiin markii maalintii saddexaad labadii maado ee la gelayda ay baxeen taas markaas waxaa noo aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan tiina way dhacdo markii imtixaanka aan joojinay galabteedii waxaa la soo diray labadii maado ee maalintii kale la gelayay wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre waxa uu sheegay in meel keliya uu ka baxay imtixaanku maalintii arbacadii ee toddobaadkii horena waxay dowladdu sheegtay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu si sharci darra ah ku bixiyo imtixaanka taliyaha booliisku waxa uu sheegay in qofka la qabta uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay in imtixaanku ka baxay degmada balanballe laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada faysal cumar guuleed waxa uu sheegay inaanu ninkaas ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada balse uu shaqo suga ahaa taasi oo xaqiijinaysa in shaqaale aan ka tirsanayn wasaaradda ay maamulayeen imtixaanaadka waa laba qof baa mas-uul ka ahaa labadii qof mid wuxuu caddeeyey qofkan inuusan la ogeyn markuu furayay marka hal qofun baa gacantiisa gacanta ku jira kakale isaga ayaa fasaxay laakiin labadaba waa la yaqaanaa oo waa laba qof oo ka tirsanaa dowladda u shaqaynaya shaqaalaha wasaaradda waxbarashaday ahayn maya shaqaalaha ma ahayn dadka waxay ahaayeen wasaaradda caawiya oo lalaha shaqa sugayaasha tababar qof ku-xigeen tababar iyo may qaateen see loogu kalsoonaaday tababar baa la siiyey muddo badan bay wasaaradda la shaqaynayeen hay-adaha ayaa markay waxay qabanayaan workshobyada iyo waxaasay wasaaradda la shaqayn jireen mudday wasaaradda la shaqaynaya dad ku cusub maaha wasaaradda f pens waxay ka mid ahayd dalladaha waxbarashada ee dowladdu kala wareegtay maamulka imtixaanaadka joojinta imtixaanaadku waxay keentay bannaanbaxyo waaweyn oo ay sameeyeen ardayda qaarkood waxayna ka dhaceen bannaanbaxyadaasi magaalooyinka muqdisho kismaayo beledweyn baydhabo iyo magaalooyin kale sheekh cabdulxayi sheekh aadan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waxbarashada gaarka ah waxaana uu xubin ka yahay guddiga maamula dalladda waxbarashada gaarka ah ee lagu magacaabo f benis waxa uu ii sheegay in dowladda ay la gudboonayd inay lahaadaan qorshe labaad haddii uu fashilmo qorshaha koowaad ee imtixaanka sida dhacday dabcan waxaa la gudboonaa inay hadday suurtagal tahay isku dayaan imtixaankii hadday ogaadeen inuu baxay mid aan bixin oo kale hadday ka gaarsiin karaan ama marka horeba inay kusii talagalaano waxaan waa wax dhici karaa sanado horena saan oo kale wuu soo maray oo wuu dhacay marka inay ka qaataan waxyaaba ay ugusii talagelayaan hadday taas dhacdo maxaan ku bedelanaa inay qaataan ayay ahayd may ka gaarsiin kareen axaddii markay ogaadaan imtixaanka berri la qaadanayo oo isniina kaba soo qaad miyaa laga gaarsiin karaa waa laga gaarsiin karayo hadda anaga farsamo waxaan jirtay sanadkii hore dalada waxbarashada afghanis inay imtixaan sidan oo kale ah ay diyaarisay oo midaysan oo gobolada soomaaliya oo dhan inta yani ay gaari kareen oo laga soo bilaabo yani inta koonfurta u badan tahay yani koonfurta gaalkacyo ilaa dhooble xa kale ay tahay dhinacna ilaa gobolka gedo yani inay sidaas dalada fbans ay imtixaan midaysan ay ugu diyaarisay sidaan oo kale ayaa dhacday oo imtixaankii wuu baxay maalmihii koowaad isla markii waa la bedelay oo si aynan auna usii badinin dhib badan baa lagala kulmay ficlan oo bedelitaankiisii taasna waxaa laga bartay marka tijaabo haddaad gasho wixii yani khaladaada ama meelihii dulbilaal waa la iska awdaa marka waa la bedeli karada ila tahay haddii ay yani marka hore kusii talageli lahayn in imtixaankan uu baxaayo haddii laakiin aysan ku talagelin oo inuu baxaayo oo yani kalsooni xoogle boqol kiiba boqola inay ilaalin karaan marka hore iska dhacdhiciyeen oo ay si kedis a ku noqotay oo aysan waxba u diyaarsanayn tallaabo mayna qaadi karaynin marka taasna way dhici kartaa inayna u diyaarsanayn qodob kale oo wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo u sheegay v o a waxay ahayd in go-aanka lagu joojiyo imtixaanaadka ay si wada jira u qaateen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada laakiin waxaa soo baxday in maamul goboleedyada qaarkood ay ka xumaadeen tallaabada dowladdu ay qaaday ugu yaraadna laba ka mid ah wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyadu waxay galka baarista u sheegeen inaan lagu wargelin go'aanka ay dowladdu qaadatay ka hor inta aanu soo bixin maxamuud xasan nuur waa wasiirka waxbarashada ee hirshabeelle runtii sida aad og tahay markii oo imtixaanaadkii la joojiyey qaranka waxaa ka dhashay caro fara badan runtii ardayda aada u banaan baxeen sida aad og tahay hataa beledweyne waxaa ku dhaawacmay ardaya ku dhaawacmay jowher waxaa ka dhacay mudaharaad marka sida aad ogtahay hirshabeelle go-aano ay qaadatay madaxweyneha hataa u hadlay yiri taasna ma qabato shalay ama mar ka horeysayba miyuu idinkala tashtay in imtixaanka la baabi'inayo maya imtixaanka in la baabi'inaayona lagalama tashanin mar isoo waxaa jira maalmo inta shir marka ifadhiyeen mar isoo waxaana jira laakiin si guuda u weydiiyeen imtixaana la baabi'inayaa arrintaas lagalama tashanin wax oo iga soo gaara ma jirin wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka galmudug axmed deeq cabdi falko waxa uu ii sheegay isna inay iyagu la xiriireen wasaaradda maalintii axaddii ayna gaadhsiiyeen walaaca ay ka qabaan imtixaanka baxay balse go'aanka la qaatay uusan ahayn mid lagu wargeliyey ka hor ku dhawaaqista wasiirka waxbarashada gruubka muxuu ahaa technicalka wasaaradda ayaan u gudbiyey muxuu ahaa in muxuu ahaa ciladan ay jirto oo markaas muxuu ahaa oo hadaan ula jeedo agaasimaho kale iyo waaxda imtixaanaadka waxaan ku niri imtixaanka qaladaadkan ayaa jiro kolley muxuu ahaa way ka ka cagajideen imtixaanka wuu sii socday haddana wasiirku markuu yimidna xoogaan go-aankan ayaa dhacay waay adiga maadaama wasiirka waxbarashada ee galmudugaa tahay ma wada hadasheen wasiirka waxbarashada ee federaalka marna ma ka wada hadasheen imtixaanka wasiirka waxbarashada federaalka marna imtixaanka kamaana wada hadlin walow ay jiraan wasiir sida wasiir dowlaho kale aan isla xiriirno aan ka wada hadalnay wuu jirtaa imtixaanka laakiin wasiirka weli kamaana wada hadlin imtixaanka wasiir dowlaha waxbarashada maxaad kala hadashay wasiir dowlaha waxyaalahan kala hadlay waxay ahayd in maxnaha imtixaankii oo markii ay dhacday in imtixaankii la kansalay oo wasiirka oo imtixaankii oo kansalay waxaan kala hadlay waxay ahayd in yani maxaa talooyin aan usoo jeediy oo ah in yani arrimahan dhacay ardada ay guduusan tahay in yani ardada hadallada qaar oo la dhihi karo muxuu ahaa in ay kiciyeen ardada in dib loo dejiyo ardadii waay su-aashu waxay tahay marka ka hor intaysan dowladdu go-aanka aysan qaadan ah ay ku baabisa imtixaanka waa ka hor intaysan qaadan ma ku wada heshiiseen in tallaabadaa la qaado imtixaanka la baabi'iyo anagu cabashada ah waan qabnay in sida hadda wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin laakiin in gabi ahaanba la baabiyo imtixaanka kii hore iyo kanba go-aankaas markaas annaga goobjoog iyo toonamaan ahayn laakiinse cabashada ah imtixaanka in qalad weyn oo jiro sida wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin waan qabnay galka baaristu waxa uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee koonfur galbeed cabdiraxmaan malaaq waxaana uu ka cudur daartay wasiirku waraysi inuu bixiyo su-aashaas ku saabsan in dowladdu ay la tashatayna uu ka jawaabo waxaana uu ii sheegay inay wadahadallo u socdaan iyaga iyo dowladdu maamul goboleedka jubbaland ayaa ah kan keliya ee sheegay in lagala tashtay go'aanka la qaatay wasiir ku-xigeenka waxbarashada jubbaland axmed cabdirasaaq axmed handal ayaa ii sheegay inay la hadleen wasaaradda waxbarashada federaalka ka hor go'aanka la qaatay waxaase jubbaland sheegtay inay guddi u saartay kasoo tala bixiya xaaladda imtixaanka wixii ka dambeeya sanadkan
dabcan ka jubbaland ahaan waa wasiirku waa nala soo xidhiiray aniga iyo wasiirkada taladuna waxay ku timid maalidu maalinta ka dambeysay imtixaankii la qaadayay oo qishkiisu baxayay ayaa waxay noqotay arrin dib in looga tashado u baahatay markii laga tashadayna waxaa xoga la helayay ay soo baxaysay imtixaanka qishkiisa in uu baxayo oo kuwa aan la gaarin laftirkiisa dareen ah uu jiro in la bixinayo marka si looga baaqsado arrinta iyadaaba waxaa go-aan lagu gaaray imtixaankaas in la baabi'iyo imtixaan cusubna oo laga baaraandegay inuusan bixinna dib loo qaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada faysal cumar guuleed waxauu galka baarista u sheegay in dowladdu qorshe cusub u dejisay imtixaanaadka soo socda islamarkaana waxa uu intaasi ku daray inaysan imtixaankaasi qaadi doonin dadkii hore